xubno ka tirsan madaxda suufiyadii la kala diray ee fadhigoodu ahaan jiray guriceel iyo dhuusamareeb oo dhowaan dib uga soo laabtay nairobi ayaa bilaabay wax u eg is-abaabulid si ay u galaan gorgortan siyaasadeed xilna uga helaan nidaamka deegaankaasi ka jira maamulka galmudug oo arrintaasi ka hortegaya ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota xubnaha suufiyada ee muddada dheer ku daabnaa xabashida itoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka qoorqoor ah ayaa suufiyada lagu faray inay joojiyaan ha-abaabulka ay wadaan oo lagu tilmaamay horinta colaado saameyn ku yeelan karaya deegaano aanay markii hore dagaallo ka jirin macalin maxamuud oo ah ninkii hadda ka hor yidhi sheekh uweys ayaa geel baktiyey soo nooleeyey iyo shaakir ah ayaa laba iyo tobankii bisha sagaalaad ee laba kun iyo koob iyo labaatan tegay deegaanka lagu magacaabo huurshe si ay uga qayb galaan siyaarad barakaysiga ay u aaminsan yihiin ee qabriga sheekh yuusuf direed qabrigaas oo uu macalin maxamuud dhowr sanno ka hor ka sheegay in dadku muraadkooda weydiistaan sheekh yuusuf direed oo muddo hore dhintay ayay hadda isaga iyo shaakir kaga dhawaaqeen ha-abaabul iyo kicin dagaal sida lagu yidhi war-saxaafadeedka galmudug waxaa lagu eedeeyey oo war-saxaafadeedka lagu sheegay inay ilaa iyo hadda ka shaqaynayaan ha-abaabulkaas dagaal oo ay uga soo horjeedaan maamulka galmudug iyo ammaanka sidoo kale waxaa qoraalka lagu faray ciidamada wata darayska ee qaybta ka ah abaabulkan in afar iyo labaatan saac gudahooda ay ugu soo laabtaan xeryahooda ciddii u hoggaan sami weysana laga qaadayo tallaabo waxaanu u sheegaynaa shacabka ganacsatada siyaasiyiinta iyo qof walba oo ku howlan gacansiinta kuwa ka shaqaynaya colaadda iyo duminta maamulka galmudug inay faraha kala baxaan abaabulka iyo kicinta dadweynaha ogaadaanna inay tahay faldambiyeed taliska ciidamada booliiskuna uu la socdo dhaqdhaqaaqooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka dhaqdhaqaaqyo ciidan ah oo daahsoonah ayaa ka jira magaalooyinka guriceel iyo dhuusamareeb lamana oga sida uu xaalku noqon karayo